barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo salaasaa sideed labaatanka bisha januari sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxaay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo halka washingtonna saacaddu ay tahay shantiiyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo axmed cali sheekh
qodobada aan barnaamijka idinkuga hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro ku guulaystay in ay qaboojiyaan colaad ka taagneyd gobolka galgaduud dhallinyaradu door fiican bay ka qaadato nabadayntaas iyo colaaddaas inaan joojinno oo aana ku guulaysanno meeshaas dhiig joojin baan ka samaynay aad iyo aad baana loogu guulaystay dhiig joojintaas kabacdi waxaanu isku geyn doonaa odayaasha dhaqanka kabacdi waxaan isku geyn doonaa dadkii dhibaatadu kala gashay inaanu daweyno
waxaa kaloo maqli doontaan gabar dhallinyaro ah oo hal abuur cusub oo dhanka ganacsiga ka hirgelisay magaalada muqdisho kaalimihii heesaha ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka adduunka iska rabdegay waxageesi loo yahay iloo kuntanayaa iloo kuntanayaa guudka sare in laga dego in laga sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiinahaynaa balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu maanta shaaca ka qaado qorshihiisa uu ku xalinayo dagaalka israa'il iyo falastiin oo loogu magacdaray heshiiska qarniga munaasabad maanta ka dhici doonta aqalka cadda ayaa astaan u ah xaaladda xiriirka saddexda dhinac iyadoo ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu uu kasoo dhinac muuqan doono trump halka hogaamiyaasha falastiiniyiinta ay sheegeen inaan la casuumin ka hor inta aan qorshaha la shaacin ayaa trump waxa uu la kulmay netanyahu waxaana uu ku gacan seeray walaacyada ay qabaan falastiiniyiinta oo diiday qorshahan oo ay ku qeexeen siyaasad taageersan israa'il waxaan u malaynayaa in ugu dambeyn ay qaadan doonaan aad ayuu ugu wanaagsan yahay sidaas darteed waan arki doonaa waxa dhaca la-aantood heshiis ma samayn karno balse taasi waa caadi ayuu yidhi madaxweyne trump ra-iisul wasaaraha falastiin moxamed ashtiyah ayaa sheegay in qorshaha trump uusan ahayn wax dhaafsan hab lagu soo afjarayo qadiyadda falastiin netanyahu ayaa sheegay in qorshahan uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh lagula qeexayo xuduudaha israa'iil
qareenada difaacaya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa lagu wadaa in maantoo salaaso ah ay soo gebagabeeyaan doodaha ay ku difaacayaan madaxweynaha dacwadda xilka qaadista ayaa waxaa dhegeysanaya xubnaha golaha sanadka ee maraykanka oo iyagu xeerbeegti ka ah arrintan sharci yaqaanada u doodaya madaxweynaha ayaa shalay ku eedeeyay xubnaha dimuqraadiga ee iyagu soo ogay dacwaddan in ay dacwaddan u adeegsanayaan madaxweynaha maadaama oo ay isaga necab yihiin sida ay hadalka u dhigeen qareenadu macadda ilaa iyo iminka in la ogolaan doono dhegeysiga markhaatiyaal cusub oo ay dalbanayaan xubnaha dimuqraadiga ah ee dacwadda soo oogay
intaasaynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa si xowl ah magaalooyinka soomaaliya ugu soo badanaya ganacsiga dhanka internet-ka dhallinyarada ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee adeegsada suuqa online-ka haddii ay ahaan lahayd hal abuurada ganacsi ama haddii ay ahaan lahayd dukaameysi magaalada muqdisho ayaa gabar dhallinyaro ah waxa ay dhowaan kusoo bandhigtay hal abuur ganacsi oo ay uga faa'iideysanayaan dadka aaladda internet-ka ah waxaana ay ku gaartaa macaamiisheeda oo u badan dhalinyaro warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle malyuun xasan gaarana waxay ku guda jirtaa sanadkii afaraad ee jaamacadda simad waxay dhigataa kuliyadda dhaqaalaha waxay isha ku haysaa suuqa shaqala-aanta ee soomaaliya iyada oo aragta saaxiibo ka horreeya oo ka baxay jaamacadda balse fadhiya gidaarada magaalada shaqala-aan darteed malyuun iyadoo weli aan ka qalin jabin jaamacadda ayay samaysata hal abuur iyada maskaxdeeda ka yimid siday u sheegtay v o e da
afarta sano intaa jaamacad ka dhammaanayso inaan shaqala-aan sii ahaado haddana sidaa wad ognahay waddankeena shaqala-aan baahsanaa ka jirto intaasoo qof oo yani igu ila xiriiro ama family ha ahaado ama arday ha ahaato waxaa arkay jaamacaddii dhammeeyeen haddana shaqala-aan ah marka ani waxaan ku fakeray waayo anoo student oo ardaya jaamacadda dhiganayo haddana inaan soo saaro ama aan dadka ka gado product ama service ah ani leeyahay ayaan ku fakeray taas ay ku dhalisay malyuun gaarana hal abuurkeeda waa mid u gaara dumarka oo keliya waxayna adeegeeda siisaa hablaha iyadoo hanaanka online-ka u marsiisa ani horta waxaa u adeegayaa only for female meelka kuma jiraan Een, taasna waxaa iigu dhaliyay een, anaa dumar ah baahidana markay adig kaa bilaabato aa xal u heli kartaa Een, haddii soomaaliya la fiiriyo een, een, labiska gabdhaha ay xirtaan waxyaabaha horta labiska ugu muhiimsan kabihi waa kabo haddii suuqa maanta aad degtid kabaheena quality ma lahan mar kasto een, inaad kaba cusub soo gedidoba marka si gabdhaheena ay ula jaan qaadaan ama ay u labistaan si ay u labistaan dumarka oo caalamka ku nool oo kale ani waxaan ku fakeray inaan u keeno kabaa xirtaan gabdhaha wadamada horumar oo joogo kale inaan ugu keeno wadankooda gaar ahaan guryahooda ayagoo jooga inaan ugu adeego qaab online ah onlineka een, maanta saa wada ognahay meel kasta waa dadka waa fur- een, yacni maxaa la lahaaye carabaa la furtaa ama dukaanaa la furtaa si aa ani u keeno taas wax ka dugan aanan suuqii ebel jiri jiri oo competitive market aanan ugu beerin waxaan samaystay een, ani fikirkeyga ma u badna een, gabdhaha soomaaliyed inay online wax ku iibiyaan Een, online ayaan ku iibinayaa malyuun gaarana ayaa u sheegtay barnaamijka dhallinyarada v o a in markii ay soo bandhigta aragtideeda ay soo dhoweeyeen bulshada waxay xustay inay si gaara baahi u qabeen dumarka iyadoo dareensaneed baahida jirta maadaama iyadoo ahayd dumar adeegana suuqa muddo dheer ay ka weysnayd wallaahi si wanaagsan wayna igu dhiirigeliyeen wayna soo dhaweeyeen barnaamijkaas in ka badan konton jaamacadood oo ku yaala magaalada muqdisho ayaa soo saaran sanad walba kumanaan arday ah balse waxay badankooda wajahaan suuqa shaqo la-aantaee soomaaliya cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaad weli dhegeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wadanasanno heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta nimcadegan iyo cabdirasaaq anshax
adduunka iskarab degay waxaa geesi loo yahay in loo guntanayaa in loo guntanayaa guudka sare in laga dego in laga dego war adduunka iskarab degay waxaa geesi loo yahay in loo guntanayaa in loo guntanayaa guudka sare in laga dego in laga dego
afagaalka guriyu dayaxa isgarab maray Eh, isgarab maray war hore inaan tagay maba ogid gardarani Eh, aan engelina soo jiray afagaalka guriyu dayaxa isgarab maray Eh, isgarab maray war hore inaan tagay maba ogid gardarani Eh, aan engelina soo jiray
geliyo lo iyo adow watagu iyo xoola okaawihii iyo sita go'an yar iyo gudin badiga gadaysa samadaan u guura u guura geliyo lo iyo adow watagu iyo xoola
intaasnaynu ku dhaafno heeskaasi nugu laqeynaya fanaaniinta nimcadegan iyo cabdirasaaq anshax halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyaro isxilqaantay oo ku nool galguduud ayaa dhowaan ku guulaystay in ay damiyaan colaad ay dad ku dhinteen oo laba beelood ku dhex martay deegaanka bangeele oo ee gobolka galguduud bashiir warsame afgooye oo ka mid ahaa dhallinyaradii dadaalka nabadeed sameeyey ayaa waryaheena gobolada dhexe cabdilwaaxid macalin isaaq uga waramay hawsha ay qabteen
waxaan ka qaadatay dhallinyaradu door fiican bay ka qaadatay nabadayntaas iyo colaadaas inaan joojinno oo aana ku guulaysano iyadoo ay nala socdeen dhallinyaradii cusbaydo xildhibaanada ahayd mas-uuliyiin kale ciidamada xoogga dalka ah meeshaas dhiig joojin baan ka samaynay aad iyo aad baana loogu guulaystay dhiig joojintaas kabacdi waxaanu isku geyn doonaa odayaasha dhaqanka kabacdi waxaan isku geyn doonaa dadkii dhibaatadu kala gashay inaanu daweyno iyo wixii ka dhacay meeshaas oo dhib ah dhibkaasna insha allah ilaahay hadduu idmo talagalkeeda waxaa weeye sida ahayd inaanu u daweyno aanu jecelna hadduu allayno dhalinyarada yaa idinku dhiirigeliyey dadaalka nabadeed wallaahi dhallinyarada galmudug waa isku timid caasumadan iskugu nimid colaadaha inaan joojinno oo qabiilaadka u kala dab qaadno baanu hadda rabnaa hadduu ilaahay idmo waana gelaynaa insha allahu biidnillaahi kariim howlahaas waana noo qorshaysan taha inkastoo dhalinyarada ee bashiir inta badan la tilmaamay inay qeyb ka yihiin dhibaatooyinka haddana xalka qeybaad ka tihiin ee duqeyda dhaqanka ma la kaashanaysaan dadaalkaa nabadeed si xaaladdu ay deegaanka u degto ha duqowdu waxayba noo tahay taargetka koowaad laba waxaa noo ah dadka aan siyaasiyiinta ahayn oo laga tago wal aqli wal cilmiga oo dadka aqligana saaxiibka oo cilmigana leh sida culummadoo kale bulshada rayidka oo kale haweenkaoo kale waa la kaashanaa waxaan ula kaashanaynaa aqligii baa ku jira aqli haddaan ka helno markaa kabacdigeed ayaanu waxaan u gudbaynaa wixii wanaag ahaayo ilaahay inuunu helelsiyaanu rajaynaynaa sida haddee dhacday aaggan xinjilab iyo udhaxaysa bangeele si wanaagsan ciidamada xoogga dalka way mahadsan yihiin saraakiishoodu kabacdi dadkii baan u kala dabqaadnay wayna soconaysaa insha allahu biidnillaahi kariim waxaanu jecelnahay dadka galmudug degan waxaan ugu baaqaynaa inay aqliga ka dhigtaan dhalinyarada dhalinyaradu ay markaas u gudubna odayaasha inaan soo xulno dadka qaarkii waxay aad u dhaliilaan dhalinyaradu in ay ka gudbayaan doorkii odayaashu ay ku lahaayeen dadaalada nabadda marka dadka qaba in dhalinyaradu ay gacandhaaf ku samaynayaan odayaasha maxaad leedahay wallaahi taasu xalka soomaaliyaba wuxuu la degilaayahay waa dhalinyarada la dhaafo hadda allaha khayr siiye madaxweynihii ra-iisul wasaare dhalinyaro badan bay shaqo siiye dhalinyaradana way u yeeraan markay shirarka qabanayaan dhalinyarada ka muhiima meel walba oo la tago marka dhalinyaradu haddeer waa loo baahan yahay aqligiibay hayaan waxbarashadiibay hayaan waxay hayaan meelihii lagu soo jabo looga sheekeeyey waxay hayaan de dad badan baa ku hor dhintay i qabiilaadka loo diliyey laba dhalinyaro isjecel baa waxaa laga yaabaa inay laba meelood ku kala dhintaan marka hadda kolley dhallinyaradii waxay u soo istaagtay in ay abbaaraan xalka soomaaliya iyo xalka galmudug laakiin waxa dagaalamaya oo dhibaatada ay dhex taalla waa dhalinyaro wallaahi cabdiwaaxid aniga ma aaminsanin taas waxaan aaminsanahay dadkan reer guuraaga oo meel daaqa iyo barkad yar ku diriraya magaalooyinkiina ma gaarto hadda dadka diriraya waa dadka ku kala abtirsada degaanadan galmudug wada degan labadii dadna way isla joogaan caasimadii wayna wada shaahiyaan way qaxweeyaan waxay fadhiyaan meelooyinka aaday u sheekaystaan guryaha isla degan yihiin war halkaas waa lagu diriray marka waxaan leenahay dadkaas reer guuraaga ah war adinkaas soomaaliya dhaqankeedii ahaayee ka daaya dadka xabadda ka daaya dhibaatada xoolihii iyo dhaqankii iyo dadnimadii soomaaliya halkaasay ku dambaysaae in laga daayaan qabna dhallinyaraduna aad bay uga xun tahay inay sii socoto dhibaato soomaaliya sanadkii hore dabayaaqadiisii deegaano hoostaga degmada balambal iyo guraceel waxaa ka dhacay dagaallo hormuud colaada daminteeda waxaa ka ahaa dhalinyaro hadda adinku waxaad wadaan oloolo kale oo lagu daminaya colaada bangeelle makuu muuqataa door muhiima in bulshadu ay ku dhex leeyihiin dhalinyarada qaarkeed walaahi cabdiwaaxidow haa waa dad isla dhasho wiilio abtigiisa wax oo dirirtaa keenayana waxaa la rabaa dowladdu inay nala garab qabato inay nala soo afjarto ah barkad la qodayo iyo dhul la qodayo iyo meeshaasoo dhul bannaano xooluhu daaqilaayoon laga dhisayo guryo waxa laga dhisaba waa qalad xoolaha in loo daayo in dadku isku yimaadaan in walaalo noqdo wiiliyo abtigiis weeye dadku dadka degaanadaas degan waxaan u soo jeedinaynaa inay ilaahay ka baqaan nala shaqeeyaan joojiyaan dhibta aagga aaggan galmudug dadka degan dhibaatihii colaad way ka soo daaleen colaad horle uma baahna waxaa weeye ilaahay inta ka baqdaan xoolihiinana wada daaqsada dhallinyaradana waxaan ugu baaqayaa inaan sii laba jibaarnaan jecelnahay dadka aqoonyahaaniinta iyo dadka waxgaradkaana waa la kaashanaynaa dadka wal aqli wal cilmiga aad baana waxaana jecla dhallinyarada hore inaan ugu socono arrimahaas ugu dambayntii tallaabada tan idiin xigta maxay tahay
waxaan sugaynaa arrintaas hadda waa dhammayna colaadda waxaan sugaynaa madaxweynaha soo socda galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka u soo socda in ay dhallinyarada qaybtoodii siiyaan si loo helo badqab fiican oo dhallinyaro ah marka ay siiyaan waxay heli doonaan shaqo wanaagsan ma ma dhahayno odayaali aan waxba la siin laakiin dhallinyarada
kaasina waxau ahaa bashiir warsame afgooye oo ka mida dhalinyaro dadaal nabadeed ka sameeyey galguduud waxa uu u warameeyey cabdiwaaxid macalim isxaaq halkaad kala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinayaa axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha hal kulan oo ka tirsan koobka f a kaabka dalka ingiriiska ayaa xalay la ciyaaray kooxda bournemouth ayaana kulankaasi waxay ku martigelisay naadiga arsenaal hase yeeshee waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool labada gool ee kooxda arsenaal waxaa deeqadii shanaad mid dhaliyey bukayo saka halka deeqadii lix iyo labaatanaadna uu dhaliyey edward nkite goolka kurah ee kooxda bournemouth oo yimid daqiiqadii sagaashanaad ee ciyaartan waxaa dhaliyey ciyaaryahan sam surage kooxda arsenaal ayaana u gudubtay wareega xiga ee shanaad ee koobka f a kaabka waxaana isla xalay la sameeyey isku aadka wareegaasi kooxda shevel united waa shevel wednesday ayaa waxa ay ku aaday naadiga manchester city redin iyo cardiff oo weli kulan uu u harsan yahay kii soo baxa waxa uu la ciyaari doonaa kooxda shevel united chelseaa waxa ay la kulmi doontaa kooxaha shrewsbury iyo liverpool midkood kooxdii soo baxda iyadoo kulanka uu ka dhici doono garoonka kooxda chelsea ee sanford bridge west bromig albion waxay la kulmi doontaa newcastle ama oxford united midkii soo baxa leicester city iyo waxaa ciyaari doonaa kooxaha coventry iyo birmingham city midkii soo gudba kooxda manchester unitedna waxay la ciyaari doontaa kooxaha northampton town ama derby county southamptonna waxay la kulmi doontaa southampton iyo tottenham midkii soo baxa wuxuu la kulmi doonaa kooxda norwich city kooxda portsmouthna waxay la ciyaari doontaa naadiga arsenal dhinaca kale kooxda arsenaal ayaa waxa ay ku fashilantay heshiis ay doonaysa inay kula soo wareegto ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda filmango pablo mari ayadoo heshiiskaasina la sheegay in hadda uu burburay ciyaaryahan mari oo jir ah ayaa sabtidii yimid magaalada london isagoo oo tijaabada caafimaadka kooxda arsenaal maray si uu usoo gebagabeeyo kubiritaankiisa naadiga ka dhisan garoonka emirates hase yeeshee waxaa la sheegay in uu soo baxay khilaaf u dhexeeya kooxaha arsenaal iyo sidoo kale kooxda filmango ciyaaryahankan ayaa hadda lagu soo warramayaa in uu dib ugu laabtay dalka brazil islamarkaana heshiiskii uu ugu biiri laha kooxda arsenaal uu si rasmiya u burburay ilaa iyo hadda lama shaacin waxyaabaha ay isku khilaafeen kooxaha arsenaal iyo filmango oo keenay in ciyaaryahankan heshiiskiisa uu burburo ugu dambayntiina kooxda kubadda cagta tottenham hotspur ayaa waxay heshiis la gaartay kooxda b s v einhoven ciyaaryahanka u ciyaara ee lagu magacaabo stephen berwin ayadoona la sheegay in kooxda b s v einhoven iyo kooxda tottenham hadda heshiis uu socdo naadiga b s v einhoven ayaa waxay doonaysaa milyan oo geni in laga siiyo ciyaaryahankan u dhashay dalka holland tottenham tababaraheeda jose morino ayaa waxa uu raadinayaa in uu xoojiyo weerarka kooxdaasi kadib markii uu dhaawacmay ciyaaryahanka weerarka ka ciyaaray kabtanka kooxdaasi harriken oo la sheegay in muddo uu garoomada ka maqnaan doono sidoo kale kooxda tottenham waxa ay dhowaan lumisay ciyaaryahan christian erikson oo shalay caafimaadka u maray kooxda inter milan lana filayo in uu soo gebagabeeyo kubiiritaankiisa kooxdaasi ciyaaryahan berwin oo jirah ayaa waxa uu xil ciyaareedkan kooxda b s v u ciyaaray lix iyo toban kulan isagoo dheliyey shan gool xubinta cayaarahana waa nageentas
aada u imaadsanyahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha halkaad kala socoteenna dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka shay mire dacar
fadhiibaa firyahan samadaa lagu maalayaa dayaba arrin baydaasiyaa suniyo oon baan qaabaa sirtaydiibaa beryahan samadaa lagu maalayaa waxbad yar salugsantee si fiican wax iigu sheeg haddii kale aan sinaba shakada laynaga saadhay waxbad yar salugsantee si fiican wax iigu sheeg haddii kale aan sinaba shakada laynaga saadhay malahaa walagu sitaa suurdarada aygar fogin siftiyo ilagad warmaha aminaysaxow hakicin malahaa walagu sitaa suurdarada aygar fogin siftiyo ilagad warmaha aminaysaxow hakicin sadaashuna ii wacanay adigoon cidna ila simayn wataad boga igu siday
dhegeystayaal waxaad la socoteen fanaanka shamiradda caarwar degdeg oo goor dhoweydna soo gaadhayna wuxuu sheegayaa in wasiirka hore amniga ee puntland jubbaland cabdirashiid jaran oo xidhnaa baryahanba in uu ka baxsaday goobtii uu ku xidhnaa sida ay sheegtay taliya ku-xigeenka booliska dowladda federaalk ee soomaaliyeed faafahinta warkaasina waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil idaacaddeenii tan iyo kulanti dambana waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo
daladii aan wada saxaniyo maxaa samiirkii ku dhacay safkii ku xidhnaadnaha suleykhay maxaa xaalibay daladii aan wada saxaniyo maxaa samiirkii ku dhacay malaha lagu sitaa darada hayga fogin saftiyo ilagad warmaha aminaysaxow haficin malaha lagu sitaa sulbarada hayga fogin saftiyo ilagad warmaha dabadeed saxow